qaraxa waa laba qarax hal qarax wuxuu ka dhacay boodboodka meesha la yidhaahda ama carbiska meel u dhow uu ka badbaadiyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo waftigiisii waxaa wax ku noqday gaari shacba oo minibas ah dadkii saaraan ku leedeen qarax labaadna wuxuu ka dhacay deegaanka calamada la yidhaahdo isagana banaan cilla ayuu ka dhacay marka waa qolooyinkii lafacaariyiinta ahaa ee nabaddiidka ahaa ee caadis daadinta dhiigga waataa labada qarax marka ma waxaa lagu weeraray madaxweynaha koonfur galbeed aada iyo aada si fiican marka safar miyuu ku jiray madaxweynaha koonfur galbeed xilliga qaraxyadan lagu weeraray ha isaga dee safaru ahaa wuxuu kasoo laabtay degmada aggooye oo galabta kelikii dambe ku magacaabayay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee cusub kuna bedelayay guddoomiyihii hore ee gobolka mudane c d waataa madaxweynaha wafdiga la socday iyo asagaba wax khasaaraha oo ka soo gaara miyaa jira weerarkan ilaa iyo hadda wax khasaaro soo gaaray ma jirto khasaaraha waa uu intaan kuu sheegay gaari shacabaa ku baabaay meesha waataa dadka geeriyooda marka shacabka ah tiradooda ma la ogyahay ayagu ilaa iyo dhowr iyo tobanaa la leeyahay haa minibas oo ah waddada maraya waataa marka qaraxyadan lagu weeraray madaxweynaha koonfur galbeed qaraxyo noocay ahay ahaayeen kuwo dhulka lagu aasay ahayd